habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo isniina bisha mey ee sanadka labada kun iyo labaatankana waa koob iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka michirbaan bogga v o a somaly dot com idaacaddana waxaa idinla socodsiinayaa cabdixakiin maxamuud sirwacyo aniga oo cabdixaafi caawil ismaaciil
qodobadaad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan cabsida laga qabo in mar kale ay fatahaada saameeyaan magaalada beledweyne marka hadda magaalada meelo yaryar ay ka soo galeen webigibaa xitaa soo gutaaco meelaha qaarkoodii xaafadaha ka soo baxay isagana waa jawaana waxbaa ladiba waana celiyey marka dagaal xoog lahaa odi maaragtaa dadku intii awoodooda ay galeen laakiin waxaa ka awood badan waxaas wixii ilaahi subxaana watacaala u wato ayaa ka awood badan marka waxaad moodaa hadda biyo yaraa socda oo xaafadaha qaarkood soo galeen la dhigi kara meelo aan saas waaweynay waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan khasaare nafeed oo ka dhashay roobabkii xalay ka da-ay magaalada muqdisho waxaa meeshaan hala ku dhacday dhibaato aad iyo aad u foolxun awalkii hore gurigan waa iska degnayna nafteyna unbaa ku sabsabeyne xala roobaa imaaday biyihii meeshaan waa ujeedaa difaacan galnay irbaabkii biyihiaa iska celinayne anagiioo ilmihii kiba mar bixinayna kiba mar bixinayna kiba mar bixinayna al-ultuma derbigii dhanaaba nagu soo go-ayba qodobadaas iyo weliba warar kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad idaacaddan fiidnimo ku maqli doontaan hase yeeshee marka hore kusoo dhowaada warkii dunida inoo hayo maxamed bashiir cabdiraxmaan
dowladda soomaaliya ayaa soo gudbisay liiska kiisaska cusub ee maalinlaha ah ee covid waxay dowladdu sheegtay in la diiwaangeliyey shan iyo soddon xaaladood oo cusub afarlaaatankii saac ee lasoo dhaafay iyadoo labaatan iyo afar ka mida ay yihiin kiisas laga diiwaangeliyey gobolka banaadir saddex ka midana waxaa laga diiwaangeliyey somalilan halka siddeedkiisna laga diiwaangeliyey puntland dowladda ayaa soo gudbisay dhimashada hal qof taasi oo guud ahaan ka dhigaysa tirada dadka ku dhintay gudaha soomaaliya konton iyo laba qof kiisaska guud ee dadka laga helay covid gudaha soomaaliya ayaa haatana kun iyo siddeetan iyo sagaal qof waxaana cudurkan ka bogsaday ilaa boqol koob iyo labaatan qof inta badan shacabka maraykanka ayaa ka soo horjeeda dibadbaxyada dhowaanahan ka dhacay qaybo ka mida dalka ee ka dhanka ah xanibaadaha loo soo rogay xakamaynta coronavirus ra'yi aruurin ay sameeyeen jaamacadda chicago iyo weliba wakaaladda wararka ee a p ayaa sheegaysa in shan iyo konton boqolkiiba dadka maraykanka ah ay diidan yihiin bannaanbaxyada sheli lother oo ah milkiilaha goob timaha lagu qurxiyo oo ku taalla gobolka texas ayaa toddobaadkii hore lagu riday xukun xabsi oo toddoba cisho ah kadib markii ay diiday inay garsoore raaligelin ka siiso dib u furista goobteeda shaqo iyadoo ka mudaaharaadaysa amarka deg dega ah ee uu soo rogay guddoomiyaha gobolkaasi greg abad laakiin waxaa la sii daayey saac kadib markii uu abbaad ka saaray in ciqaab xabsi ah ay noqon karto diidmada amarada deg dega ah ee uu soo rogay gobolka michiganna kumanaan qof ayaa bishii hore ku banaanbaxay bannaanka hore ee xarunta looga arrimiyo gobolkaasi si ay uga soo horjeestaan amarkay soo rogtay guddoomiyaha gobolkaasi grejen winmer boqolaal qof oo qaarkood ay hubaysnaayeen ayaa laba toddobaad kadib ku qabtay bannaanbax kale isla xarunta gobolka michigan in ka badan laba boqol oo qof oo mudaaharaadayaal ah ayaa habeenkii xalay lagu xiray magaalada hong kong kadib markii ay isugu soo aruureen afaafka hore ee suuq laga dukaamaysto oo ku yaala degmada mong kong maamulayaasha ayaa sheegaya in laba boqol iyo soddon qof oo bannaanbaxayay oo da-doodu u dhexayso labaiyo toban ilaa lixdan iyo shan jir xabsiga loo dhaadhiciyey laguna soo ogay dacwado ay ku jirtay inay abaabuleen bannaanbax aan sharci ahayn soo baxan ayaa ka mid ahaa dhowr mudaaharaad oo yaryar oo lagu qabtay suuqyo badan oo laga dukaamaysto oo ku yaala magaalada madaxa bannaan ee shiinaha iyadoo ka qaybgalayaashuna ay heesayeen islamarkaasina ay siteen boorar ay ku muujinayaan sida ay u diidan yihiin in maamulku uu ka hor istaagay inay qabsadaan socod ay ku maamuusayaan maalinta hooyada adduunka intii uusan dilaacin cudurka covid hong kong ayaa waxaa ka dhacay banaanbaxyo looga soo horjeeday dowladda shiinaha oo muddo dhowr bilooda halkaasi ka socday iyadoo banaanbaxyaduna ay dalbanayeen dimuqraadiyad ballaaran oo ay magaaladu hesho ugu dambayntiina ilaa lix askari oo ka tirsan ciidamada milatariga afghanistan ayaa lagu dilay shan kalena waa lagu dhaawacay kadib markii kooxda taalibaan ay habeennimadii xalay weerartay gobolka lagman ee bariga afghanistan sida ay xaqiijisay wasaaradda difaaca ee dalkaasi laakiin ila wareed ka tirsan dowladda oo aan doonayn in la magacaabo ayaa sheegay in la dilay toban askari toddoba kalena la dhaawacay dadka deegaanka ayaa iyana ku waramaya in tirada dhimashadu ay tahay koob iyo toban askari iyadoo sagaal kale la dhaawacay wasaaradda gaashaandhigga afghanistan ayaa sheegtay in weerarkaasi oo ka dhacay degmada alishing ay iska caabiyeen khasaare xoogganna ay u geysteen kooxda taalibaan laakiin ilawareed dowladda ka tirsan ayaa sheegaya in ugu yaraan toban gaadiidka militariga ee hamfiiska lagu burburiyey weerarkaasi afhayeenka taalibaan zabiyullah mujaahid ayaa qoraal uu saxaafadda u diray ku sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta
guddida gurmadka beledweyne oo labadii toddobaad ee ugu dambeeyey ku hawlanaa inay ka hortagaan fatahaad uu webiga geysto magaalada ayaa maanta sheegay inay awoodda biyaha oo korortay awgeed inay soo dulmareen dhammaan goobihii ay biyaha ku hakiyeen xuseen dhaqane ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada beledweyne xaaji cismaan dhagaxoo gudoomiyaha guddiga gurmadka beledweyne ayaa v o a u sheegay in awoodda biyaha xaafadaha beledweyne soo gaaray xilligan ay yihiin kuwo aada u yar rajana ay ka qabaan in hoosu dhac laga dareemo ugu yaraan labada cisho ee soo socota hakadkoodii koowaad waa kasoo boodeen xawliya ku socdeen meesha la yidhaahdo hiligtilyo iyadana oo arjira weyn la dhigay iyadana waa soo laba meelay kasoo jabsato kaas awooday ku korboodaan waa waay waa gaabteen biyaha awoodoodu marka waxay soo mareen laba iriday kasoo baxeen oo halkaasa labada irid dana lagama sabrino waa laga daba yimid meeshii la dhihi jira buurka ugaas la dhihi jiro magaalada dusha ka ahayd buurkaas aada loo nooleeyey xala lama seexan ilaa waagu ka baryo waa la wada shaqaynayay marka hadda magaalada meelo yaryaray kasoo galeen webigii baa xitaa soo gutaaco meelaha qaarkoodii xaafadaha kasoo baxay isagana waa jawaana waxbaa la dhigo waana celiyey marka dagaal xoog lahaa d maaragtaa dadku intii awoodooda ay galeen laakiin waxaa ka awood badan waxaas wixii ilaahi subxaana watacaala u wato ayaa ka awood badan marka waxaad moodaa hadda biyo yaraa socda oo xaafadaha qaarkood soo galaan la dhigi karaa meelo aan saas waaweynay waxaana rajaynaynaa insha allahu tacala in magaaladu nabad gasho sababtoo ah biyo hadda yimidna wax xaafadaha qaarkood waa qaar wey xaafado oo dhan maaha waana deganyaha magaalada waxaan is leenahay in naqi ka daba yimaado weliba naqiisi beelda waa lagu sheegay marka in caawa iyo habeen dambe ugu badnaan culeyskaan jiran dhayaabdaya maryan isaaq xuseen waxa ay ka mid tahay dadkii xaafadda kooshin ka barakacay waxay ka waramaysaa xaaladda deegaanka ay u barakacday iyo xilliga ay biyaha gurigeeda soo galeen soo buuxsameen raaqutiin baanahay guriga waxaa buuxaa guryaha dhan way buuxaan buundadana way soo gooyeen korna way kasoo boodeen waa si xaawley u socdaa biyaha banaankaa degnay dayax agteeda banaanka aan wada degnay qoraxdaan kusoo wada barakacnay agoonsay u leeyihiin masaakiinsay u leeyihiin kulli meeshay wada dhoobeyn magara biyuhuna guryahayna way soo wada galeen oo hadda maantay kasoo wada buxsameen intaasna waa kasoo cararay intay baldoosyadii waxaa celinaayeen kulayl ma-aan iyo kulayl waa u dhimanay fuusooyinkan afar doolar oo biyay nooga shubaan ma garatay cabdinaasir daahir cilmi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada sida mutadawacnimada leh gurmadka u waday waxa uu ka waramayaa haddii ay jiraan wax khasaare ah oo uu daadku geystay hadda magaaladay ku bilowdeen magaalada xaafadihi hadda ku bilowdeen waxaa kamid ah laanta kutiimbo iyo sidoo kaleeto qeyb kamid ah raadeerka biyahana markii socodkooda la fiiriyo waa biyo aada u xoogan oo runtii laga dareemi karo awoodii leeyihiin mees leedahay kalow biyaha waxay ku yimaadaan wayba qaadi karaan waxaa jiro beero badan ay biyaha ay soo kaciyeen sidoo kale waxaa jiro gaadiid kamid a gaadiidyada lagu shaqaynayay lagu xirayo biyaha oo cagafya ay ku jiraan kamid yihiin ayagana biyaha ku godoomay oo biyaha ku jiro oo lasoo bixi waayey sidoo kale waxaa kamid a gawaari ay leeyihiin booliska oo ayagana ku jiro hirikeliyo wadadii biyihii goostay kamid a marka gaadiid badan ayaa biyaha ku godoonsan khasaaraha inta arkaya ii muuqday intaas ayuu leekahay mid nafeed weli maanan la kulmi guddiga gurmadka beledweyne ayaa waxay ku adkeysanayaan in wax ka badan boqolkiiba konton ay hoos u dhigeen khasaarihii dhinaca maalka ee fatahaaduhu ay geysan jireen xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne beeralayda gobolka baay ayaa rajo ka qaba in dalagu si fiican ugu soo go-o sanadkan kadib roobab lagu diirsaday oo halkaasi ka dacay warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh tan iyo markii ay bilowdeen roobabka xillisaradeedka guga beeraleyda gobolka baay ayaa ku howlanaa tacbashada dalagyo kala duwan oo beerahoodu ay ku abuurteen waxaa ka mid ah sanadkan dalagyada la beeray galley loos digir iyo qudaarta daruuriga sida karootada koostada basal iyo kuwo kale cali ibraahim cabdulle oo ka mid ah beeraleyda magaalada baydhabo ayaa sheegay sanadkan inay rajo wanaagsan ka qabaan wax soo saarka dalagyadii ay beereen maadaama roob ku filan uu u da-ay dalagyadii ay beereenna si wanaagsan ay u soo baxeen anamay ba abuurday sida galeyta sida misgida sida digirta oo naftataydiy dagali iyo naytay samaamo inshalbahaas abuuraad baad nga faradaha insha allah abuurane insha allahu horta natiijadii dhamanta laakiin saasaantiya baaba dareemahayna abuur oonaytay insheegada waqtigii unu abuurnay waqtiyadii lisugu jiray ha ku hormaree abuurka maybuaha qaabkii una godadkan abuurin jarnay naqshad usuban abuurnay maybuaha godadka hortii walshishaldheeli jaray hal mitir yananis jaraay jaray laakiinse hadda abuur oo insheegada toddobaatan senti konton senti inis jaro abuurnay waana maasha allah safaylahan wada bahi waan insha allahu guuliisna siduuna hadda abuurka ku rajayahayna hoobuuna goosna mayba dareemahayne boqolkiiba boqol abuurkii hora intii kufaylahaa doono dareemahayn beeraleyda gobolka baay sidoo kale waxay muujiyeen in sanadkan guga rajo wanaagsan ay ka qabaan inay barwaaqo helaan cali xasan oo isaguna ka mid a beeraleyda gobolka baay ayaa sharaxaya dalagyada ay beereen ee haatan u soo baxay makumad e gari kumad e khiyaara kumad e karooti kumad e ansalaati kumad e berberonia kumad e boora kumad e marka moordi kumadhe galiya kumadhe digira kumadhe digirta oo nooideeyana shaldugun marka ad abuur fayle oo mena oo inti beernina safayle su wanaagsan aanbaya xilli sannadeedka guga beeralaydu waxay aaminsan yihiin in shimbiruhu ay badan yihiin sidaasi darteed dalagyada ugu badan ee la beero ay yihiin kuwa shimbiruhu aysan waxyeelayn karin cabdisamed cabdulle oo ka mid ah madaxda shirkadda abuurka ee filsan ayaa sheegay inuu jiro farqi kala duwanaansho oo u dhexeeya dalagyada la beero xillisanadyeedyada guga iyo deerta xilligan oo kale ee guga beeraleyda abuurka ugu badan ay qaataan waxaa ka mid ah buuyira cabdisamad dalagyada shimbiruhu aysan dhibaato u geysan karin
runtii horta saaad ogdaba xillig wala la abuurdo wajaraha gu'i deyr deegaanadan koonfur galbeed haddana sanadoogan dambey ii taambadaday beeraha qudaartale ka abuurow saas dartiya beeralayda gukun maadaamaa dhulkun deegaanadan masgeeda caanka ahin haddana sanadka guka ee shimbira oo beeralayda waraasa shimbira kooyasa may abuurdow saas dartiya way eedan abuurayaana galeyda iyo looska iyo sidoo kale qudaarta maadaama baydhabo hadda nagatay magaalo oo ama beeroon ha ku dhowdhow baydhabo ha ku dhow eed qudaarlinka abuurow qudaarta eed ingadadaayan iyo sidoo kale galeyda ilooska iyo noocyadaas yo eed ingadaayan oo shambar hadhowti hobkoytiyo tabarnin helaana intiya aanta yo eed in abuurdaayan xilliga guko oo mahati deyrta ero oo na way abuurdaayan eed in abuurdaayan misgeeda markan hadba walaay seasonkaas la roogi la abuurdow iyo horta gadashadii eedanka badan dhinaca kale beeralayda ayaa aada uga cabanayay inay jirto suuq xumo markii uu soo go-o dalagyada ay beeraan sida uu sheegay cali ibraahim oo ka mid ah beeraleyda magaalada baydhabo haa taas maybu aha bulshada reer koonfur galbeed dhibaatooyinka ku haysata maybu aha taas ilaahaya macnaha ku macnaha intii abuurka sow suuqlan hal ilaahaya ku rajayana may weelay abuurkii laha gooy hadda in sheegada misgeeda keeda galaas galeyta geeda keeda galaas digirta keeda galaas laakiinse ansalaati iyo koosti iyo kabsar iyo keedma galaasu may danta dadkaga sabahaytee in macnaha abuurkii aad ha goosati oo ha ka oofti inshagada soddon bere ma soonaytay afartan bere mas konton bere abuurkii ada hata cabaasi iyo mayl ku yaaba in macnaha inshagada suuqda heela suuqda oo badsheenta hoola macnaha inshagada caamaan yadanta kaga sabaas taasowna suuq suuqxumada qudaarta haysato iyo kuma darta maadaama wadooyinka hirinyiin inshagada walshar dareeran lahayna insha allahu taasowna furfurnaantiya ilaahaya ku rajeen maalmihii ugu dambeeyey deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka da-ayay roobabka xillisanadeedka guga iyadoo beeralayda koonfur galbeedna ay ku howlanaayeen tacabka beerahooda mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo janaay rabo mahiigaan ah oo xalay ka daayay magaalada muqdisho ayay ku dhinteen dad rayid ah oo isugu jira qoys ah degmada wadajir ee magaalada muqdisho goobtaasi waxaa tegay wariyahayaga xasan kaafi qoyste oo warbixinta nooga soo diray shan ruux oo isku qoysa ayaa ku geeriyooday halka aabbihii reerkaasina ay waxyaalo culus ka soo gaartay kadib markii uu ku soo dumay dhismo qadiimi ah oo ku yaalay xaafadda ceelqalow ee degmada wadajir ee gobolka banaadir dumista dhismahan qadiimiga ayaa waxaa sababay roobab xooggan oo habeenkii xalay ahaa saacado xiriira ka da-ayay magaalada muqdisho taasoo keentay inay halkaasi ku geeriyoodaan shan caruur ah iyo ayeydood sida ay ku waramayso nasre cismaan aadan oo qoyskaasi ka tirsan waxaa meeshaan hala ku dhacday dhibaato aad iyo aad u foolxun awalkii hore gurigan waa iska degnayna nafteyna unbaa ku sabsabeyna xala roobaa imaaday biyihii meeshaan waa ujeedaa difaacan galnay ilbaabka biyihiaa iska celinayna anagii oo ilmihii kiba mar bixinayna kiba mar bixinayna kiba mar bixinayna al-ultuma derbigii dhanaaba nagu soo go-ayba juudududududu kuudududu islaam waayeel oo lixdan jir ah iyo afar cunug mid saddex iyo toban jir ah wiil ah midna wiil waay shan jir ah midna gabar waay sideed jir midna gabar waay afar jir shantaas ruuxa saaka meeshaan nafsadooda lagu waaye xanto wax la dhoon horta habaha sheegin wixii alaab ahay wixii joodaro ahay wixii dhar ahay dadka deriskiyaa noo soo gurmada dharkan hadda ii xiran deriskaale iigu keene wax noo badbaadi oo ilaahay abuuray ma jirto shanta qofee dhimatay maxaad isku tihiin idinka waxaan isku nahay ehelada hal qoysaan nahay ma fahanti reer dumaashileen kala nahay wiil anaa dhali wiil dumaashigayaadhalaba wiil laba iyaa gabar iyo wiil dumaashigayaa dhali haddana gabar kale dumaashigayaa dhali qofta dhimatayna ilmaha oo dhinteen aabbayaalkooda habartoodab waay ayeeyada ilmaha waay marka waa qof waayeela iyo afar caruura iyo afar caruur ah aa meeshaan ku nafwayse ilaahay samir iimaan ha idinka siiyo guriga meeqa sanaa deganaydeen guriga adi waxaan deganahay lix sano lix sanaa iska deganahay waa u jeedaa guri maanta dhibaatada uu ku kooban yahay sheegad ma rabo waxaana nagu kalaftay dhibaatadan gurigan godka ee waxaa nagu kalaftay lacag la-aan aageeda kiradii ma iska bixi karno hooy kale oo ku hooyna ma haysano sidoo kale cabdulaahi maxamed oo ka mida odayaasha deegaanka ceelqalow ee degmada wadajir islamarkaana qayb ka ahaa dadkii u soo gurmaday qoyskan dhibaatadu soo gaartay ayaa v o a uga waramay qaabka ay wax u dhaceen xalay masiibo xoog badana ka dhacdo ilaahay amarkiisa reer dhan oo isku qoysa afar qofood iyo ayeeyadooda ku dhimatay odayga aabbahood ahayna isigana dhaawaca isbitaalka loola qaaday ciddii ayagoo meesha ku jiraan daad xooggana hal mar soo galay daadkii markuu soo galay derbigiia ku soo wada dumay xaafaddii gurmadaa laysku daya laakiin ilaahay awooddiisa waxba waa laga qaba waaye dadkaas hanti iyo nafba waa ku waayeen meeshaas xoolahoodii ma ka qaadanin wax maanta ay ku seexdaan iyo wax ay cunaan iyo galaas biyo ay ku cabaan ay haystaan ma jirto waa taas bannaanka ay wada fadhiyaan masiibadaasaa ka dhacda maanta xaafadda wax u soo gurmaday ma jiraan wallaahi hadda uun kolley maamulkii degmada wada jiraaye mid kheyr allah siiye asigaa gurmadkii koowaad bilaabay oo yimid oo wuxuu ahaay meeshaan kow ku soo baxay meedkiina waa la qaaday oo in la asturo oo ka shaqeeyay ma garata isigana intaasaa gurmadka ugu horreeyey oo na soo gaaray iyo xaafaddii isku duuban iyadana gurmad ku jirto laakiin waxaan kaloo codsanaynaa muslimiinta intay muxsin oo wax baxsanayso ama ganacsato ha naqato ama hay-ad ha naqato dadkaas masaakiinta oo maanta dhibban oo hantidooda iyo naftoodaba ku waaya in la soo gurmado caawa meelay ku hoydaan ma haystaan waxay cunaana ma haystaan xaaladooda meel adagay taagan tahay mar walbana waa soo naqnaqatay biyahana eber ka dhiga dadkaana roobabkan daadadka watay ee xalay ka da-ay magaalada muqdisho ayaa gooyey meelo badan oo ka mida waddooyinkii ugu muhiimsanaa caasimadda waxaana jirta in gaadiidku ay isticmaali waayeen waddooyinka burburka ku yimid awgood marka laga soo tago magaalada muqdisho roobabku waxa ay waxyeello gaarsiiyeen qoysaska barakacayaasha ee degan duleedka magaalada muqdisho kuwaasoo la sheegayo inay burburiyeen in ka badan toddobaatan ka tirsan aqalada cooshadaha ay ku hoydaan dadkaasi tabaalaysan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii ilayska v o a waxaa inoo haya maxamed colaal xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a-da meelo badan oo dunida ah dadka waxaa lagu amray inay guryaha ku ekaadaan xanuunka covid-19 awgey haddana waxaa la ogolaa in qofku uu dibadda u bixi karo oo uu samayn karo jimicsi ama uu hawada soo qaadan karo si dhiiggiisu u helo oksijiin nadiifa taasoo ka qayb qaadan karta sida dhakhaatiirtu sheegeen kobaca awoodda jirka ee la tacaalidda xanuunka covid-19 jimicsiga iyo orodka waxa ay yareeyaan cadaadiska jirka iyo maskaxda waxaa looga hortagaa ama ay yareeyaan miisaanka qofka waxa ay xoojiyaan hanaanka difaaca jirka waxaana qofku uu ka helaa hurdo wanaagsan haddaba toddobaadyadii u dambeeyey waxaa baraha bulshada haystay muuqaalo fidiyow oo muujinaya soomaali ku kala nool dunida dacaladeeda oo ka qayb qaadanaya mashruuc loogu magacdaray walaal ilo orod muuqaaladan waxaa ka soo muuqday inta badan ciyaartooydii hore ee dalka soo maray macallimiintii isboortiga oo meelo badan oo dunida kala jooga waxaana markii dambe ku biiray dhalinyaro faris jarles waa qabanqaabiyaha mashruucan ee magaalada toronto ee dalka canada waxa uu barnaamijka elayska uga waramay sida ololaha orodkan uuga socdo toronto iyo aagaariheeda
maasha allah waa waxaan ku bilaabnay annaga dhallinyaraan ku bilaabnay maadaama fikirka fiicnaha oo noogu yimid sweden oo halkeena injeer ismaaciil jameyka aan ka ambaqaadnay toronto waxaa toronto kasii ambaqaaday lejanadii ciyaartooydii barsanaadkii dhammaan dhallinyaradii wax harsan magaalada toronto ma laha waa la soo wada baxay waa la wada taageersan yahay annagoo yaraan bilaabnay oo lix qofood aan ku bilaabnay maantana waxaan maraynaa ilaa boqol iyo konton qof inaan ku cararno oo meel walba laga wada cararo toronto iyo nawaaxigeeda waa magaalo weyn coladow raggii telefonaa la wada leeyahay waa la wada xiriiraa waa la isballansadaa meelaa lagu wada ballamaa qaarkeed naga soo gaari waayna meeshooda ku cararaan waa iska warqabnaa alxamdulilah walaal ilo orod world wide way dhaqaaqday waxaan odhan lahaa wax dhaama lawaa ha lagu soo biiro shakhsiyaadka ka soo muuqday fiidiyodii ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa cabdikariin cabdille shide shakhsiyaadkii ka soo muuqday fiidiyooyadii ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa cabdikariin cabdulle shiidle oo lambarka koob iyo tobanaad uga ciyaari jiray kooxdii fiyaad ama wegad ee soomaaliya waxaan kula xiriiray qadka teleefonka ee magaalada london waxa uu iga waramay waxa ku dhiirageliyey ka qayb qaadashada orodkan hadduu coronaviruska horta waxa weeye xanuun horta ilaahay hanaga dulqaado waa xanuun adduunko dhan global adduunko dhan yimid marka waxa weeye markuu soo baxay xanuunkaas ayaa waxaa noo bilaabay horta ninkan ismaaciil jamaica oo ciyaartooy ilaa ahaan jira ciyaartooyda barisanaadka marka waxaa la yidhi xanuunkan mar alla markuu soo banaan baxay uu yurub soo galay orodkaana bilowday waxaa la yidhi xabadka ayuu fadhiistaa xabadkuna ku dhigayaa qabow barafuu ka dhigaya xabadka safka sandabaha ayuu fadhiisanaya marka waxaa u roonaa la yidhi sportiga in training la sameeyo exercise more exercise intuusa ku soo gelin more exercise kaagana hadduu fiican yahay waxa weeye waa ka digtoonaanaysaa boqolkiiba sagaashan inuu sandabaha kaa soo aado dadka marka sportiga intooda badan oo caafimaadka qabo ama cudurro kala qabin waxa weeye waa ka wada badbaadeen intooda badan coronaviruska marka xogogaalkaasaan helnay walaal cabdikariin ayaa faahfaahinaya qaabka ay u wada ordaan xilligan coronavirus awgii dadka lagu amray inay kala fogaadaan marka dhalinyaradu meelo kala duwanay ku ordaan aniga marka waxaan nahay dhinacan westigaan nahay south west london marka waxaan inta badan ku orodnaa buurahan hiliska north hall ayaan isugu tagnaa marka layskuma soo dhawaado distanceaan sameynaa social distance waa kala fogaanaa marka orodaa la sameeyaa marka oo trainina walaal ila oroda oo maaragtay buurahan ku wareeganaa socod dheeraan sameynaa rag inta badan anigaa hogaamin u ah dhalinyaradan south west london marka orodka aniga igu soo daba xirtaan kabacdina jimicsi badanaan sameynaa anagoo kala fog trina marka waxaan ka warhelnay cudurkan coronaviruska waxa looga badbaadi karo inuu yahay exercise qofka uu sameeyo
ragga keliya maaha ee fiidiyodan waxaa ka soo muuqday dumar ka qayb qaadanaya orodka iyo jimicsiga xamdi jaamac cali ayaa ka mid ah gabdho ku dhiirigelinayay dumarka inay guryaha ka soo baxaan oo ay ka qayb qaataan orodkan magaalada stockholm ee dalka sweden
waxaa kaloo faa'iidada ugu weyn oo kaleeto waxay tahay inaan dad badan la encourage gareysmeen oo guryaha ka soo baxeen waxaa kaloo ugu sii wanaagsan oo aan ka helnay barnaamijkan ayaa waxay tahay isbarashada iyo isku xirka bulshada soomaaliyeed walaaltinimada af qaarad ka qaara dadkii inay isbarteen ee macnaha jacayl iyo iyo iyo caafimaadkooda leh ay ka sheekaysanayaan iyo siday macnaha ay u kubcin lahayeen caafimaadkooda iyo xamdi ayaa ka waramaysa xamaasad iyo baritan uu orodkan ka dhex dhaliyey sida ay sheegtay qaar ka mid a dumarka soomaaliyeed ee ku nool magaalada stockholm
gabdho badan waxa waaye boqolkiiba siddeetan gabdhihii gurigaha joogay way soo wada baxeen kulli gabdhihii dhan waxay bilaabeen socod waxay ku xisaabtamayaan kilomitir inta kasoo kilomitir baan socday anigana intaasoo kilomit way isballansanayaan aad iyo aad wallaahi ayadoon ahayn vayo warankeeda annaga hadda gabdhihii magaaladeena stocolom gabdhihii dhan waxay bilaabeen socod iyo kilomitir inay ku xisaabtamaan maalintii intaasoo kilomit way isugu faanayaan kilomitirka encouragement heblaayaba way samaysay adigana waad samayn kartaa marka mid walbaba waxay samaysaa inay soo baxdo marka caafimaad badanaa laga hela iyo farxad wallaahi orodkan hadda ka bilowday meelo badan oo dalalka yurub iyo waqooyiga ameerika ah waxaa fikraddiisa lahaa oo bilaabay injineer ismaaciil caydiid oo loo yaqaano jamaica oo lambarka kow iyo tobanaad uga ciyaari jiray naadigii madbacadda qaranka ee soomaaliya injineerka ayaan kula xiriiray qadka taleefonka ee sweden waxaana ugu horreyn weydiiyey waxaa arrintan ku dhaliyey
walaal marka hore aad baan kuu salaamaya adiga iyo dadkan dhegaysadooda iyo adigaba iyo ilaacaddii v o eda aad baan inii salaamaya waan iiga mahad celinayaa barnaamijkan wanaagsan ee aad soo qabanqaabiseen inaad ummadda u gudbisaan barnaamijkan waxa ugu dhashay aniga muddo badan baan ordayay oo training samaynayay maadaama nin sports ah umaanan joojin anoo shaqaysanaya timeka fasaxa aan helo ama maalintii thirty minutes forty minutes waxaan sameeyaa training mar jim baan tagaa mar waan ordaa marka waxaan ku fikiray meelaha aan ku ordayo inta badan waxaan arki jiray dadka waddankan u dhashay iyo ajaanibta kale ayaa ku badan oo ila orda meelaha macnaha aan la kulmaa qof soomaaliya waa ugu yeedha waa arki waaye hal nin oo saaxiib nahay ayaan isla cararaa isagana horsada ciyaari jiray oo number seven ka ciyaari jiray saciid galgaduud la yidhahda saciid baa maalin dambe la tirsan kuwi warniyo saciid qof soomaaliya intaasaan waddankan ku ordaya qof soomaaliya igama hormaan weligii marka niyo waxaan go'aansadaan ku yidhi dreamingkaygana waa ahayd maalin soomaalida inaan kaxiyo inaan dadka walaalahay maadaama cudurka hadda uu bilaabmay oo guryaha ku jiraan inay ku si dhiman karaan guryaha dhexdooda oo guryaha fogti bay leeyihin badana in macnaha aan u gargaaro oon u sheego in haddii la yidhi stay at home aysan ahayn sirrintaada hoosgal ee ay tahay ka fogow haddaad cudur leedahay ama aad dareento macnaha cudurkan covidka ama aad dareento sibtoomiga wax in gurigaaga aad joogto haddaadan qabin inaad baxdo sida ummadoo kale aad soo cararto walow magaaladan adigoo waddankan aan deganaya aan close down iyo wax lagu samayn oo shut down laga dhigin oo shaqadii furan tahay iskuulladii furan yihiin ma garata waxaa jira walaalahaaga soomaaliyeed ee adduunyada dacladeeda ku nool u gargaaroo la qaybso inay jimicsadaan si jirkooda u helo difaac cudur kasta qofku markuu ordaya training samaynayo jirkiisa difaac buu leeyahy wuu iska difaaci karaa cudur walba soo macnaha oo soo wajaha isla markaa soomaalida maadaama soddon sano haddana waxaa ku sii fikiray waddankooda uu murmursan yahay dibadahana aysan ku haysan wanaag badan oo iyaga isan kahayaan oo dhibaato dhex taal soomaaliya in macnaha ay ku walaaloobaan xataa martu markii ay jirkooda caafimaad helo maskaxda caafimaado la helo macnaha dad bulsho badan oo soomaaliya oo qurbaha ku nool oo caafimaad inay iyaguna hadda waa laga soo cararay garow waa laga soo cararay waxaa laga soo cararay hargeysa boorame waxaa laga soo cararay buucame laascaanood dhuusamareeb muqdisho janaale qoryooley intaas waa laga soo cararay hadda injineer jamaica iyo saaxiibadii ayaa adeegsaday baraha bulshada si ay mashruucan meelo badan u gaarsiiyaan social media dhex saaciiday anigana waa la xiriiray hadda waxaa ordaya dadkii sportiga ahaan jiray waa soo wada kiciyey hadda bulshadii caadiga soomaalida ahayd ayaa soo kacday because annaga soomaalida waxaan aaminsannahay in ninka kubadda ciyaara ama baaskiska ciyaara ama futbolka ciyaara ama tennis ciyaara in sports keliya u yaqaanaan laakiin qoladaas la yidhahdo professional laakiin ummaddan kale sport waxaa lahaa qof kastoo sport sameeya taasaa dadka ku wacyigeliyey wiigii hal maalin baan soo geli jiray wacyigelin oo life baan soo geli jiray weligii facebook baan soo gelin waxaan u soo galay inaan u hiiliyo ummaddeeda soomaaliya in la helo jir caafimaad qaba maskax caafimaad qabta iyo deegaan caafimaad qabo dhinaca soomaaliya xitaa marka loo eego jamaica ayaa aaminsan in orodkan uu sidoo kale qayb ka qaadan karo dib u heshiisiinta iyo nabadaynta soomaaliya waayo buu yidhi isboortiga ayaa soo kordhin kara soomaali badan oo jir iyo maskax bafayow tallaabta xitaa orodkan horta istaagi maayo wuu soconayaa ilaa aan ka helo qofka ugu dambeeya soomaaliya oo jirkiisa uu caafimaad uu caafimaad helo oo magaalo iyo miyiba laga cararo markaasaan usoo jeesan doonaa alaabta labaad ee qaadi doona ay noqon doonto soomaaliya inay miis wada fadhiistaan because markay dadku maskaxdooda iyo jirkooduba caafimaad qabo waxay noqonaysaa inay si wanaagsan u wada hadlaan oo wada fadhiistaan oo isweydiiyaan xalka macnaha ku jira macnaha ummadda soomaaliyeed ama qurba ha noqoto ama gudaha ha noqoto waddanka gudihiisa intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadannay mashruuc orod iyo jimicsi isugu jira oo soomaali badan ka bilaabeen meelo badan oo dunida ah intaan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waa maxamed colad xasan oo idinkaga tegaya ramadaan kariim
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo inala socodsiinayay barnaamijkii ilayska v o a
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan carruurta ee yunisef oo walaac ka muujisay halista koronavirus ee ay wajahayaan carruurta soomaalida ee ku nool xeryaha barakacayaasha kuwaas oo hay-addu ay sheegtay inay xanuunka uga nugul yihiin kuwa aan barakacayaasha ahayn iyo gudiyada barakacayaasha ee gobolka sool oo ku baaqay in kaalmo bini'aadanimo lala soo gaaro qoysaska barakacayaasha ee ku nool magaalada laascaanood kuwaas oo wajahaya xaalado adag oo nololeed kaalmihii nabi ammaanka ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha aan ku bilowne hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan carruurta ee yunisef ayaa waxa ay walaaca ka muujisay halista koronavirus ee ay wajahayaan carruurta soomaalida ee ku nool xeryaha barakacayaasha kuwaas oo hay-addu ay sheegtay inay xanuunka uga nugul yihiin kuwa aan barakacayaasha ahayn walaaca yunisef ee carruurta barakacayaasha ayaa ku soo aadaya xilli soomaaliya ay dagaal ba-an kula jirto sidii loo xakamayn lahaa cudurka dunida ku faafay ee covid sagaal iyo toban jamaal sarmaan oo ah sargaal yunisef u qaabilsan dhinaca warfaafinta ayaa v o e da u sheegay in hadda ay ku dadaalayaan sidii carruurta qoysaskoodu ay nugul yihiin looga ilaalin lahaa in xanuunka uu gaaro wariyaha v o e da cabdicasiis barrow oo muqdisho jooga ayaa waraysigan qadka telefoonka kula yeeshay
waad mahadsan tahay cabdicasiis adigay bahda v o e ga anaku unisef waxaan dabcan waxaan leenahay waxaan weli baan leenahay maadaama covid nineteen waxaa wuxuu noqday safmar haddana wuxuu galay xaaladda gargaarka marka soomaaliya markeeda hore caqabado badan bay lahayd waxaa kamid ahaa dadka barakacayaasha waxaa kamid ahaa dadka badidooda oo adeega ka maqna ka maqan sida adeega caafimaadka waxbarashada faydhaarkii nadaafadda marka waxay noqonaysaa inaan maxaa la yidhahdo dadaalkiina sii xoojino inaan ka hortagno mise maarayno mise xakamayno wixii kasoo baxaa safarka covid nineteen waa tahay marka caruur fara badan oo nugul ayaa ku jira xeryaha barakacayaasha ah ee ku yaala guud ahaan soomaaliya iyo somalilandba ma jiraa wax qorsho ah oo hay-adda unisef ay u diyaarisay si caruurtaasi looga badbaadiyo xanuunkan covid nineteen ha dabcan caruurta haasatan waa waa mudnaanta caruurtan saarnaa marka la arko guud ahaan dadaalkeena iyo iyo hawsheena iyo waxqabadkeena marka waxyaalaha iminka qabanayno oo oo oo gargaarka gargaarka bixinayno wuxuu beegsanayaa caruurta iyo hooyooyinka marka waxaa ku jira caruurta barkacayaasha maadaama iyaga ugu nugul marka la eego caruurta ku nool soomaaliya marka waxaa kamid ahaa inaan wacyigelin gaarsiino way socotaa iminka waxaan la shaqeynaa wasaaradda caafimaadka waxaan la shaqeynaha hay-adaha wadaniga iyo qaar caalamiga marka wacyigelin balaaraba soconaya sida dadka la gaarsiiyo macluumaad ku saabsan covid nineteenka inay inay inay tallaabooyin qaadaan oo ka ilaalinaya inay inay ku dhacdo covid nineteenka kaas ka sokow waxaa kale aan ku taageeraynay caruurta iyo hooyooyinkooda inaan gaarsiino wixii inay nadaafada ku ilaalin lahayn sidaa tusaalahaan saabuno sida kiniinkay ku safeeyaan biyaha cabeeyaan sida baaldiyo biyaha ku shuban iyo iyo waxaa kale ku- aan ku taageerno macluumaad qoraal ah inaan af soomaali ku turjino oo oo hooyooyinkooda hooyooyinkooda siino si ay la socdaan ay ku dhaqmaan marka maxay tahay sababta ka unicef ahaan ah, aad walaaca u muujinaysaan la xiriira caruurtaasi yaryar lahaa ama ah kuwa barakaca ah ee xeryaha ku jira ama kuwa kale ee soomaaliyeedba xilli xanuunka uu si guud soomaaliya uga jira unicef maxaa u gaar yeelay caruurta oo ay si gaara isha ugu haysaa
cabdicasiis waa sidaa markii hore ugu sheegtay caruurta barkaciyaasha waa dadka ugu nugul en- en ku- oo ku nool soomaaliya marka en, haddaad aragtid en, xero bay ku nool yihiin kumanaan ma ku dhex nool ciriiri bay ku jiraan adeeg badan ma helaan caqabado badan bay la kulmaan caruurtooda way baxaan waxay la kulmaan tacadiyo dhinaca xuquuqda waxay la kulmaan in la shaqaalaysiiyo waxay la kulmaan tusaale ahaan en, en, even en, en, iyagaan qanqaarin in la guursado marka haddana waad garan kartaa marka waa dadka ugu nugul marka haddaad aragtid saameynta weyn ay leedahay covid nineteenka wuxuu ku leeyahay dadka aada ugu nu- ugu ugu nugul oo waxa- waxaa waxaa ugu- waxaa ka mid ahaa caruurta barkaciyaasha ah iyo waalidkooda marka eh, taas waa kow talabaadna haddaad aragtid eh, howlo kalean sii wadnay intuu in- in- intuu dilaacin covid nineteen waxaa ka mid ahaa inaan caruurta tallaalno inaan caruurta en- en- en ka ilaalino cudurka duumaan duumaan mise malaria oo dee caruur badan dee ay- ayno en, ku ku dhaca qaarna dila marka haddaad aragtid adduunka gebi ahaan inka mudnaanta iyo culayska waxay saareen dadaalkan weyn oo covid nineteenka annagu waxaan beryahanba ka diginay oo haddana warbixino ka bixinayay aan adduunka xasuusinaynay dadaalka muhiimka aan aan siin jirnay caruurta oo ka mid ah ololaha talaalka ugu yaraan shan jeer aan ka fulin jirnay soomaaliya iyo iyo dadaalka iyo barnaamijka malaariaga aan- aan- aan caruurta gaarsiin jiray iyo waalidkooda because caruurta buu aad ku dhaca malaariaga marka yala- ma- ma- ma- ma doonayo inay joojiyaan taageeradan ay siin jireen iyo taageeraday siin jireen een, barnaamijyadan waa inay sii wadaan haddii kale waxaa ka waxaa kasoo bixi karaa in haddana een, kiisas badan ay kasoo baxdo hadday dhimasho tahay hadday cudur tahay ee- ee- ee ku saabsan eh, cudurka dabaysha polio oo kale mise een, een, mise malaria oo kale inuu bato haddana een, culays badan iyo iyo eh, eh, ay ku noqoto waddanka waa tahay jamal eh, waxaad ii sheegtay in tacdiyada dhinaca xuquuqda la xiriira ee caruurta soomaaliya ku jira ay la kulmaan ay ka mid tahay in la shaqaalaysiiyo Ca- sida aan la soconnaba suuqyooyinka waaweyn ee magaalooyinka dalka ku yaala siiba caasimadda soomaaliya waxaa jira caruur iyagoo xeryaha barakacyaasha ka yimi waxbarashadii seegay aan haysan xuquuqda dhinaca waxbarashada ay lahaayeen taa beddelkeeda qoysaskooda ka caawiya inay suuqyada ka shaqeeyaan sida kuwa kabaha baalasho oo kale Een, iga waran caruurtaasi sidee looga wacyigeli karaa covid nineteen iyagoo dad fara badan la macaamilaya aragtidiinu maxay tahay Eh, waa si fiican eh, cabdicasiis Eh, taasna waan la soconaa waa ka hadalnay halkan keliya ma haddaad aragtid wadamada colo- col- colaadaha ka dilaacay sida soomaaliya afghanistan iyo wixii kuwii la mid ahaa eh, tusaalooyinkaad bixisoo kale way ka jiraan marka een, culayskana waxaa ka mid ahaa culayskeena inaan caruurta een, eh, tacadiyada inaan ka ilaalino waxaan la shaqeynaa tusaale ahaan wasaaradda qoyska iyo iyo amuuraha bulshada ee soomaaliya waxaan la shaqeynaa wasaaradda cadaaladda si mowqif ay ay- ay- ay dejiyaan ay- oo oo ka ilaalinaya caruurta in xuquuqdooda lagu tunto inay xo- xaq i- i yeeshaan in caruurta la diiwaangeliyo oo tirakoobkooda la helo see loo taageero sida adeega adeega loo gaarsiiyo because sidaa tiri eh, meesha ka yimaadeen markooda hore waxbarasho ay haysteen iskuulo laga yaabay tegi jireen maadaama ay soo barakaceen oo meel xe- xeray ku jiraan iskuuladii eh, iskuulo la-aan ba ku dhacaya marka in barnaamij deg deg oo gargaar loo sameeyo oo dhinaca waxbarashada oo kale eh, ay helaan ay hadday noqoto inay iskuullada meesha u dhow dhow inay inay fursado ka helaan hadday noqoto inay fasalo loo sameeyo gaara inay inay helaan waqtigan xaadirka iminka covid nineteenka
kaasi waxa uu ahaa jamaal sarmaan oo ah sargaal unisef u qaabilsan dhinaca warfaafinta wuxuu u warramayay wariyaha v o e da cabdicasiis barrow warbixin ku saabsan guddiyada barakacayaasha ee gobolka sool oo ku baaqay in kaalmo bini'aadanimo lala soo gaaro qoysaska barakacayaasha ee ku nool magaalada laascaanood ayaa inoo soo socota balse ku soo dhowaada nabi ammaankan dhegihiinna ku soo maqan
Iblayska la wada shakaale, walaa
intaas aan ku dhaafno nabi ammaankaasi aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington guddiyada barakacayaasha ee gobolka sool ayaa ku baaqay in kaalmo bini-aadamnimo lala soo gaaro qoysaska barakacayaasha ee ku nool magaalada laascaanood kuwaas oo wajahaya xaalado adag oo nololeed xili lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan wariyaha v o eda cabdikariim olol ayaa warbixinta noo soo diray
gudiyada barakacyaasha ee magaalada laascaanood ayaa ka hadlay in xaalada ay haatan ku jiraan ay tahay mid aada u liidataa waxay sheegeen iyadoo roobab ay da-ayaan shaqayaraana ay soo wajahday gargaarkunuu si weyn ugu yaryahay ee dhanka cuntada iyagoo fariimo kala duwan u diraya cid kasta oo ka qayb qaadanaysa sidii noloshooda wax looga bedeli lahaa loona soo caawin lahaa cabdicasiis axmed maxamed waxa uu ka mid yahay gudiyada barakacyaasha ee degmada laascanood waxa uuna ii sheegay in tallaabada ugu muhiimsan ay tahay sidii lagu soo caawin lahaa dadka barakacyaasha ah isagoona sheegay inay meesha kasii baxayso xitaa shaqooyinka yaryaraha ay dadkaasi gacanta ku hayeen iyadoo haatan lagu jiro bisha barakaysan ee rabadaan bismillaah dhammaantiin waa salaamantiin asxaabta v o eda cabdikariin ololsan waa salaamaya dhammaantiina horta xaaladda guud markaan ka hadlo aan qiimeeyo dad barkacayaasha awal waxay ahaayeen dad muranqumaal bay ahaayeen rag iyo dumarba waa xamaala jireen raggii dhismaha iyo meelaha iyo kuulihii waxaasuu carari jirayo haddii shaqadii dhismihii waa istaageen hablihiin waxay ka shaqayn jireen dhardhaqid iyo weelxalid iyo masaxaad iyo waxbay aada jireen oo ayagana shaqadii waa istaagtay wallaahi adduunka xaaladu isku cakiran tahay waxaa kaaga daranbo dad agoon aad jiraan oo iska xamaaj hooyadu xamaal jirtay hooyada shaqada way fadhidaa dad waxaa jira iska danyaro oo waxba haysano oo iyagana iska ahaayo murqumaal iska ahayan oo iyagana sidoo kale wallaahi bisha ramadaan iyo iyo bilowga kaleba xaalada sidii cuduradan loo sheegayba xaaladu aad iyo aad u cakiran tahay cabdikariinow markaan runta kala hadlo raggii waxaa boqolkiiba hal qof ama laba qof aa shaqeynayo marka intaan dee kuma filin dada laba labaxaas leh oo jooga magaalada joogaan caruur toban toban caruur leh oo joogaan marka alxamdulilah dee ilaaha tiga keen alxamdulilah laakiin wallaahi xaalad adag ay ku jiraan haddii laga soo gaarin muddooyinkan soo isbuuc inaan laga soo gaarin dad badan baa wax macluul inuu dhinta ka baqaynaabo cabdi sidaas sheegtay dadka barakacyaasha horey xaaladooda u adkeyd oo cunno yaraan baani haysatay oosan aysan haysanin wax raashina bal ka war horta wax raashina oo soo gaaraan mucaawino ama heeda ahaadaan ama urur dawli ahaadaan maxalli ahaadaan wax soo gaaraan midna ma jiraan laakiin intaan wax soo gaaray ama cid soo eegtay hoos soo eegtayna midna ma jiraan magaalada waa laga bixiya shalay ma arkaya magaalada waa la qadqaadanayo cid soo gaartay iyo wax soo siisana midna ma arkin insha allahu tacaala waxaan ka rajeynaya dowladaha wax loogu talagalay dadka masaakiinta wax loogu talagalay dee hala soo gaarsiyaan leeyahay ururada soo qaataa ama hay-adaha soo soo sii ama dowladda ahata ama waxa ahaadaan inay soo gaarsaan jeclaalaha insha allah dadka masaakiinta hoos usoo eegaan bal ka waran tirada tirada qoysaska dadka barakacayaasha ee jooga ilaa saddex kun waa gaarayaan ilaa ay ka badanba laakiin walaahi qaar waxay ku jiraan cooshashi ku jiraan buushash haddaad markaa degtid xaafada daami kale degtid oo kale guru ceesha iskaga jiraan bacay iskaga jiraan iyo jiinkada oo roobka hataa celi karin iyo qaar waxay ku jiraan guryo kiraa ah ay ku jiraan oo weliba oo iyagana oo kirada iska bixi kirada qaali hadda laga dhigay magaalada dee weliba oo weliba qadimaad ah oo labsandula bisha kowda labadii baa laga rabaa marka insha allahu tacaala wallahi xagga hoyga aad ugu dhib qabaan barkacayaasha markaan ka hadlo marka insha allahu tacaala haddii la helaya hataa sidii gobolada oo kale loo helaya oo kale barkacayaasha in hoy loo sameeyo guryo hadda lagu dhisaa heelaa u dhisaan jiraan barkacyaal ah haddii uu hela loo helaa insha allah waxaan jeclaan lahaa inay meel bannaan la dadkan qaarkood waxay noo sheegeen inay shaqooyinka ay ka shaqaysan jireen hadda uu saameyn ku yeeshay cudurka covid sagaal iyo toban oo aysan bixi karaynin waa run sagaal iyo tobanka si loo sheegay covid sagaal iyo tobanka cudurkan coronavirus la dhahayo si loo sheegabo wax dhaqaaqahay wax shaqaa hadeerbo nafsidan ka hadlaayo guri kama soo baxinta badan marmaraan soo dhaqaaqahay rag usoo adegaa mooye inta badan guriga wada joognaa waayo waxaa laleeyahay guryaha isku haya guryaha jooga waxbaa faraha farxashta wacyigelinta wasaaradda way wadaa aan waana qaadana laakiin maxaan kuwa qaadana waana ku qaadana qofkii reerkiin waxba naga baahan biil iyo raasani bay u baahan yihiin raasamaal bay u baahan yihiin kiraa lagaa sugayaa marka dhibaato bay iska jirtaa cudurkan keenay muxuu guriga joogayaa muxuu muxuu aninayaa inuu inuu dhaqaaqo oo soo shaqo tago magaalo soo bax mooye marka magaalada shaqana ma taalo waayo dhismihii laga shaqay jira waa istaageen marka wax la qabtana ma leh inaad inaad xaafad soo baxdid oo soo laabatid oo iskaa usoo laabatid mooye taasaa duruufta keenta insha allah shaqlaan cabdi cas waxaa da-aya hadda xilli roobaad baa lagu jiraa roobab aad u culus baa da-aya dadku waxay ka cabanayaan hoygii oo aada u liita sidoo kale qaarkooda kaneeco bal ka war maadaama xilli roobaad la galay kanaaca waa jiraan ee, hadda xaafad waxaa la sheegaya inay ee, daadad xalay u galeen roobkii xali da-ay oo kale xilli xali da-ay oo kale oo guryahooda ilaa haddana biyo ku jiraan Ee, dad waxaa jiraan oo ee, degan si aan kaaga sheegay guri cooshash degan bacaa degan kuley iyagana roobka biyu xalay daad badan baa roob da- badan badan baa da-ay marka waa hoy hoygu waa dhibka ku qabaan markay xilli roobeedka la gaaro oo kale waxaan ma haystaanbo waayo bir dhexaas waxaa la keenay sandaqada la dhisaya oo kale cid barkax laga sii ma leh waayo wax loo dhisay bis waa de- dadka deegaanku baa loo wada dhisay taana dee intii danya hadii la siiya alxamdulilah laakiin dadkan kalena iyagana la siiyo oo meel loo dhiso oo sidii gobolada oo kale baan jeclaan lahayn insha allah hoy loo helo liila cabdi cumar waxay ka mid ahay dadka barakacayaasha ee aruurtii usoo shaqotaga gudaha magaalada laascanood si ay qoyskeeda nolol ugu raadsato waxay sheegtay muddo labaatan casha inaysan helin waxay ka shaqayso saameynta cudurka covid sagaal iyo toban uu ku yeeshay shaqooyinka yaryar ee dadka barakacayaashu ay qaban jireen oo ay usoo raadsan jireen xaafadaha kala duwan kuwaasoo badankooda meheradaha iyo guryaha dharka laga dhaqaya ay soo aadi jireen ay meesha ka baxday sheega cudurkan coronavirus dadkii dhan guryahay ku oodan yihiin qotul daruuriga ma haystaan lacag ma haystaan kirooyinka iskama bixi karaan leerka iskama bixi karaan biyana ma haystaan hataa bi- roobkan raxmadda ilaahay u keena maahane inta hadee roobka ilaahay keeni lehena dadka oon iyo baahiyay buu dhiman lahaayeen waxaan ka codsanaynaa cidda ay qusayso barakacayaasha gobolka sool inay dadka ilgaara usoo yeelato marka waxaan ka codsanaynaa dadka ay quseeyaan barakacayaasha gobolka sool oo u xil saaran oo dowladda u xil saartay inay hoos usoo egta dadka baahan ee rafaadsan qaara agoona qaara xanuunsan oo sar- bare- eh, bareelo sa- eh, ku dhacay eh, ko- eh, maxaa la dhahay bareelis oo sariiraha saaran oo waxbaysan u shaqaysan karin dadkana shaqo ma haystaan dadka waxaa leeyahay qof kastaba iska noqdo inta cudurkan meel looga baxay cudurka ilaaha laakiin dadka baa baahan yihiin dadka gobolka iyo xu- xukuumadda iyo waxaan ka codsanaynaa hay-adaha dadkaa baahan inay hoos u soo eegaano dee waxay ku noolaadaan ay soo siiyaan ku dhex nool ma shaqo tago gurigan ku xaraysannahay gabdhihii ila midka ahay waa sidoo kale odayaashu waa sidoo kale caruurta shaqaysan jira kuwa baalashkaba allah ka dhigay waxba ma haystaan kabarada qaadka ay ka shaqaysan jireen waa la soo xiray waxa ay haystaan malaha ibil baalisha ku shaqaysan jireen dadka waa dhiban yahay Hu- de- waxaan ka codsanaynaa gu- een ishagada xukuumadda somalilan iyo ishaga inta islaan oo dhan inay dadkaas soo caawiyaan masaakiinta oo baahan oo ku dhex nool inay hoos u soo eegaan leyla waxaa jira qoysas badan oo go- een, sidaas sheegtay ka shaqaysan jiray suuqa oo qaarkood dharka dhaqi jireen hooyooyin badan oo nolosha een, barakacyaasha ku daberi jiray bal ka war wallaahi noloshaas cariiri bay ku tahay hadeer sidii cudurkaa loo sheegay dadkii waa isdul saaran yahan waxaaba loo aan ka baqaynaa mar dhow in dadka barakacyaasha ay baahi u dhammaadaan oo la yidhaahdo baahi u dhinteen in- inta cudur ilaahay u keenin marka dadka oo sheega dalka waxaan ka- deegaanka waxaan ka codsanaynaa aan ku nooleyn intaas labaatan sano in dadka barakacyaasha oo masaakiinta aan waxba haysanin maalin walba hareerahooda raashinka lagu dhiibayo lacagaha lagu dhiibayo waa inay soo caawiyaan ila islaamka waa in lais caawiyaa diinteenaaba sheegaysaba ummaddaa ku naxnooshahay waa inaa ogaataa Een, waxaa jiray raashin dhowaan la keenay magaalada laascanood wax midi ka soo gaadheena xabad timir allah ka dhigay cid ay kasoo gaarta malahan nolosha sii adkaanaysa waxaan ka baqaynaa mar dhow in reerkaa baahiya u dhammaadeen reerkaa baahiya u dhammaadeen la dhaho dadka waa isdul saarayeen marka dadka deegaanka waxaan ka codsanaynaa iyo xukuumadda iyo intii islaana ay qusayso badbaadada islaamka in ay ummaddaa badbaadiso ilaah wax badbaadi karee xilligii roobka oo kalaa bilowday bal iga war way jiraanoo bu- baca ma haystaan buushash xunay ku jiraan inta kale oo kirada iska bixi jirtana kiradii hadeer bisha hadday dhammaatay nasiyaa laleeyahay lacagna ma haystaan dadka buushashkaaba dhaamo haba kusoo da-ay subaxdiina qoraxda iska fadhiistaane xalan daad baa u galay maanta waa dhibaataysan yihiin weelkii dharkii iyo ciyaalkii wixii dhan waa isla qoyan yihiin wax baahidii ay wax u cun lahaayna ma haystaan marka dadka waxaan ku codsanaynaa ummadda islaamka inay soo caawiyaan cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
haatanna waxaad nala dhegaysataan qasiidada nabi ammaanka ah ee dhegihiinna ku soo maqan
Rami ruuxa u yeesha, dar Ilaahu si
qasiidadaasi ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeenii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
This is VOA News. Via remote, I'm Diane Roberts. Approximately 284,000 people have died.